barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka afrimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaali com
duur wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan waa talaado toddobylabaatanka bisha februari sannadka labakunsideeditobanidaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo ibraahim xasan daandurey
qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah kulan dhallinyarada lagu siinayay dhiirigelin la xiriirta sidii ay hibadooda ugu soo bandhigi lahaayeen oo lagu qabtay magaalada boosaaso
qofku marka uu yar yahay oo maskaxdiisu fiican tahay waa wax intay ku soo maraan ilaahay kugu manno sheegan doono intaad yar tahay haddaadan ka faa'iidaysan dhallinyaradaada maskaxdaada ilaahay ku siiye qiimaha leh berri waad ka quumayn doontaa intaad yar tihiin waxbarta hana isku daynin wixii laydhi maray keliya inaad joogtaan wax ku dar
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qaybtii labaad waraysi uu barnaamijka dhallinyarada aad shalay ku dhegaysateen mid ka mida dhallinyaradii dhowaan laga soo celiyay dalka libiya oo ka warramayo dhacdooyinkii dhibaatooyinkii kala gadisnaa ee ula kulmay inta uu tahriibka ku jiray
lacagtana habka lagu qaadaya waa hab xooga maaha hab baryaa waxaa dhacaysa salaada subax ama ama labada habeennimo saddexda habeennimo in lagu soo toosiyo dadka kale lacagta bixiyagoo iska hordaan ayaa adiga keligaa lagu soo saaranaya qofkaan lacagta bixin kabacdi beerkaiyo beerkaa lagu jiifinaya labada gacmoodna labadiblaa lagu xurayaa laba nin ayaa jira oo dadka garaaca oo sunuu la idhaahdo kaalimihii heesaha ayaan iyaguna ka marrayn barnaamijka waxaana ka mid ah heesaha aan idin hay dhammaanta jacaylku jacaylku hadduu wareego walaalnima adaa ka fiican walaalnimadaa ka fiican
xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan sidoo kale marka horese kusoo dhawada dhegaystayaal warkii dunida
ruushiya ayaa ku dhawaaqday in hakad saacadaha ay gelinayso duqeymaheeda dhinaca cirka ee siriya taasi oo ka bilaabanaysa maanta oo talaadaha madaxweynaha ruushiya valadimir putin ayaa waxa uu sheegay in shan saacadood uu yahay hakadka duqeymaha taasi oo macnaheedu yahay in dadka rayadka la siiyo wakhti ay uga baxsadaan ugana cararaan dagaalka ka socda agagaarka magaalada dimashik wasiirka gaashaandhigga ee ruushiya sergey shogo ayaa waxa uu isla sheegay in sagaalka subaxnimo ilaa iyo labada duhurnimo aanay wax duqeyna jiri doonin amarkan ka soo yeeray ruushiya ayaa wuxuu imaanayaa maalmo kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu amray in muddo soddon maalmood ah lagu dhaqaaqo xabajoojin
joseph yen wakiilka gaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka u qaabilsan kuuriyada waqooyi ayaa toddobaadkan shaqada ka tegaya afhayeen u hadashay wasaaradda heather nort ayaa warar ay soo saartay isniintii ku tiri yan ayaa howlgab ka noqonaya shaqada jimcaha soo socda balse xogayaha arrimaha dibadda maraykanka riks tillerson ayaanan ku degdegaynin inuu aqbalo go-aanka diblomaasigaas yanoo sidoo kale hayaa xilalka kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda maraykanka ee dalalka jabaan iyo kuuriya ayaa waxa uu shaqadaasi uu sheegay inuu ka fadhiisanayo isniintii isagoo la hadlay dhowr warbaahineed rogcadaagan labayo soddonka sano kasoo shaqaynaya wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa waxaa wakiilka gaarka ahi ee siyaasadda kuuriyada waqooyi u magacaabay oktoobar sanadkii madaxweynihii hore ee barack obama istixsilaadaasina waxay imaanaysaa iyadoo ay soo muuqanayaan infalfaallo ku aadan in ugu dambeyn pyongyan ay rajaynayso inay wadahadal toosa la gasho washington si loo dhammeeyo xiisadda ka dhalatay samaysashada nucleerka ee kuuriyada waqooyi
ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay magaalada boosaaso waxaa lagu qabtay kulan dhallinyarada lagu siinayey dhiirigelin la xiriirta sidii ay u soo bandhigi lahaayeen hibada ay gaarka u leeyihiin si bulshada ay uga faa'iidaysato sidoo kale dhallinyaradaasi ayaa dhinacooda maamulka ugu baaqay in manhajka dugsiyada iyo jaamacadaha lagu daro barashada farshaxanka wariyahana v o a yuusuf maxamuud ayaa warbixintan boosaaso nooga soo diray kulankan oo uu soo qabanqaabiyey madasha tusmo ayaa ahaa mid dhallinyarada lagu dhiirigelinayay soo bandhigidda qof kasta oo ka mid ah bulshada inuu soo bandhigo hibada iyo alhabuurka oo alle uu siiyey si looga faa'iidaysto waxaa ka qayb galay kulankaasi dhallinyarada lagu dhiirigelinayay dhallinyarada wax ka barta gudaha magaalada boosaaso iyo waxgarad dhammaantood goobta waxay ka sheegeen inay wanaagsan tahay in qof kasta oo wax ammaankiisa ka guuxay uu soo bandhigo bulshadiisa
waxaa jira dad badan oo hibo leh oo ina ku dhex jira bulshadeenna ku dhex jira hibadu waa tiro badan tahay waxa weye qofba hibo gaara buu leeyahay uu ilaahay ku abuuray dad badan oo naga mid ah hibooyin waxay leeyihiin ay bulshadooda ku anfici karaan hase ahaatee iyagoo aan ka faa'iidayn oo bulshadoodina aan uga faa'iidayn bay la dhintaan abwaan ha noqdo farshaxamiiste sida shaacir oo kale ha noqdo waxa weeye dhinac kasta ha noqoto gabar buraanburta ha noqoto dhinac kasta ha noqoto inuu qofku mar walba gafo haddana marka ugu dambaysa keeno waxaa aaminsanahay qof kasta oo inaga inaga mid ahay inuu yahay farshaxamiiste yahay caawa aaminsanahay qof kasta inaga mida uu yahay aartiisla yahay baan aaminsanahay qof kasta uu inaga mida uu yahay hal abuure uu yahay dhankuu doonaa ku ahaadee taas macnaheedu waxay tahay qofka ilaahay subxaana wa tacaala maalinta uu abuuro ma wuxuu ku abuuraa maxay majaal ama hoob uu jecel yahay uu bulshada kaga soo dhex bixi karo maxamed cabdiqaadir oo ka socday jaamacadda badda cas inabadoon mursal maxamuud ayaa sheegay in dhallinyarada looga baahan yahay inay ka faa'iidaystaan wakhtigooda ay haystaan islamarkaana waxa ay barteen looga baahan yahay in bulshada ay uga sii faa'iideeyaan qofku marka uu yar yahay oo maskaxdiisu fiican tahay waa wax intay ku soo maraan ilaahay kugu mana sheegan doono intaad yar tahay haddaadan ka faa'iidaysan dhallinyaradaada maskaxdaada ilaahay ku siiye qiimaha leh berri waad ka quumayn doontaa intaad yar tihiin wax barta hana isku daynin wixii laydhi maray keliya inaad joogtaan wax ku dara tusaale yar baan idiin soo siinaya anoo geelaygii ku noqonaya geela ninka aan badwiga ah ama ninka aan waxba oqoon ama ninka jaahilka ah waa hal dhale hal galoof ah oo maran oo aan candhadeeda naasa waxba ku jirin qofka oqoonta leh ee dugsi sare ee soo dhammeeyey ee jaamacad ku darsaday ee ragga maanta iyo gabdhaha halka fadhiya ka midka ah waa hal dhalaysa oo candhadii soo dhammaystirtay oo weliba caanihii ibta ku joogaan maskaxdoodan ka hadlaya qoonta alla gesiiyaan ka hadlaya halkaasay joogtaa haddaan laga lisin oo aadan isticmaalin caanaha ibta ku jooga hashu haddaan caanaha laga lisin waa candho beesha dhallinyaradan waxaan ku dhiiri waxaan ku dhiirigelinayaa waxaan ku dhiirigelinayaa dhallinyarada waddada fiican uu shaacir jeexay inaa waxa weeye qof kasta oo ha abuur leh inuu noo soo bandhigo oo waxa weye saan oo kale ina casumo annaguna waxaan ballan qaadaynaa waxa weye inaan dhiirigelinno wasaaradda waxbarashada puntland ayaa qaar ka mid a dhallinyarada waxay ugu baaqeen in manaahijta waxbarasho lagu soo daro farshaxanka sidaasi waxaa yidhi yuusuf aadan gaas iyo ganacsada yaasiin beeldaaje
in lagu daraan jeclaan lahaa manaahijta dugsiyada hoose iyo dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare sababtaa waa keliya oo tusi kara qofka biniaadamka ama uu kaga uu fahmi karo fikir haddii la sawiro oo qofka xitaa dhagoolka uu fahmi karo wey marka waagii hore manaahijta waa ku jira hadda waxaan malaynaya jaam standard university keliya jooga in madashan oo kale ay xitaa lagu casumo dadka si ay manaahijtii loogu soo baalkeeyo oo xitaa ardayda loo tartansiiyo si hadhow halkaa loo helo dad wada hal abuur leh oo artiartist mn ama farshaxanka kor u qaadaya farshaxanistu wuxuu awood u leeyahay inuu sawiro toban sano kabacdi si uga kaanayso magaladan oo kaleeto oo maskaxdiisa ku jirta waa aragti dheer marka farshaxanka inuu kama faa'iidaysano waana waxyaabaha inoo keenay burburka sababtoo ah waxaa muhiima in farshaxanaystaha laga faa'iidaysto waxaa kaloo ku boorinayaa in jaamacadaha lagu daro jaamacadaha inta badan way leeyihiin caalamka waxaa la yidhaahdaa artist and design magacyo badan ba u yaqaanin jaamacadaha qaar baa artist u yaqaana qaar baa designer u yaqaana qaar baa magacyo badan u yaqaana jaamacadaha keliya ma aha xataa iskoolada iskoolada dugsiyada sare maaddo laga dhigo maadada artistka iyo designka waxaan hadda aan u leeyahay design ugu daray waagii hore annaga markaan soo dhiganaynay waxaa kaliya la dhihi jiray maadada artistka ama sawirka laakiin hadda maadaama anu waxbarashada iyona ku dhex jiraa waxaa loo yaqaanaa hadda arts and design design baa lagu daray sababta qofka waxaa rabaa maskaxiisa in laga shaqaysiiyo sidoo kale artisku ma aha keliya sawirada yuusuf maxamuud v o e boosaaso
door wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhagaysanaysaan waa v o a dhowaan waxaa magaalada muqdisho dib loogu soo celiyay dhallinyaro soomaaliya oo tahriib ku jogay dalka liibiya kuwaasoo qaarkood gacanta ugu jiray kooxo qowlsataa oo dadka ka ganacsada waxaana la sheegayaa in laga soo bixiyay gacanta dadkaasi kadib markii ay iskaashadeen hay-adaha qaramada midoobay ee dowladda federaaliga ee soomaaliya dhallinyaradan oo soo noqoshadoodu ay u fududaysay dowladda soomaliya toddobaadkii hore magaalada muqdisho soo gaaray waxaana ka mid ah cabdulaahi maxamed oomar oo markaasi dhibaatooyin kala gedisan kala soo kulmay inta uu liibiya joogay haddaba waxaad ku soo dhowaataan qayb labaad oo waraysigaasi ku saabsan iyadoo qaybtii horena shalay aad dhegaysateen cabdiqaadir maxamed cabdulle uryahayaga ayaa cabdulaahi maxamed oomar kula kulmay muqdisho sheekadan ayaana dhex martay
banweliid waxaan ku xidhnaa laga soo bilaabo waxaan soo galay bishii shanaad kowdeedii ayaan waan xasuustaa ayaan soo galnay bishii shanaad kowdeedii ayaan benweliid soo galnay ilaa iyo markaas iyo waxaan ku xidhnaa ilaa iyo bishii koob iyo tobnaad oo ilaahay iga soo fardaamiyey bishii labiyo tobnaad may aan dhahe bishii labiyo tobnaad ayaanu dagaalanay dagaal baana kaga soo baxnay xoog baanu kaga soo baxnay baryo kagamaanaa soo bixin kadib xagee qabatay kadib waxaan dhacday habeen habeenada ka mida inay rabshad ka dhacday meeshii magafaahayga ama xooshkayga xoosh baa laydhaa badanaa ninkiina haystay ayaa dadkii oo dhan lacagtii bay wada bixiyeen waxayna noqdeen waxa laydhaha jaahis jaahisku waxa weeye markuu qofku lacagtiisa bixiyo uu safarna diyaariyo safar badda uu diyaariyo dabeetana dadkii markii jaahis wada noqdeen waxaa dhacday ina dhaliy anigu waan bixiyey haa dabcan waan bixiyey waxaan bixiyey lacag dhan toban kun iyo shan boqoloo dollar waxaa dhacday dadka inay dhallinyarada ay gruub gruub u shiraan ay kana fikiraan mustaqbalkooda iyo aayatiinkooda waxayna markasta dhallinyaradu ku hamiyayeen inay gaadhaan qaaradda yurub ay u socdeen maadaamay tii ka waayeen ninkan magafaha waxaa dhacday inay markii dambe maalintii dambe ay dhallinyaradii ay tashadaan ay go-aanna ku gaadhaan inay albaabka xoog kaga baxaan waxaa dhacday markaa habeen habeenada ka mid a inay dhallinyaradii dagaal bilaabeen oo ay dagaalameen oo ay yidhaahdeen ninkan ina haystaa xoog inagu haystaa lacag inooma haystaa inu la dagaalano waxaa dhacday waa la dagaalamay dhib badan iyo rafaad badane way dhacday laakiin nasiib wanaag cidi kumay dhiman markaa dad badanoo dhaawaca laakiin way jireen waxaa dhacday ninkii liibiyaanka meesha haystay weynaa inuu noo yimid uu yidhi maxaad ka cabanaysaan waxaanu ku nidhi anugu ninkan waxaanu ka cabanaynaa ninkan ninkanaad meesha u dhiibatay ee xabashiga ninkani nama dirayo safaran nooma kaxaynayo kabacdi ninkii liibiyaanka ayaa ilaahay nooga nixiyey ninkii liibiyaanka ayaa yidhi anaa idin kaxaynaya ii yaro safar xoogaa ilaa laba usbuuc ama usbuuc meelaha waan u sabirnay usbuucii kabacdi wuuna kaxeeyey wuxuuna nageeyey meel laydhaa garaabooli garaabooli markiiuu nageeyey xeebta ayuu nageeyey xeebta kabacdi waxaa dhacday in dhallinyaradu waad iska taqaanaa dhalinyardhallinyaro soomaaliyeed oo meel isugu timid oo soomaali khaasa waad garan karaysaa inay mashaakil dhexdooda ka dhacayo dabeetana doontii ayaanu fuulnay doontii markii aanu fuulnay ay xoogaha nala socotay ilaa saddex saacadood meelaha laba saacadood ayay dhalinyaradii iyaga dhexdooda ay doontii isku dhex laayeen dhalinyaradii soomaalidu doonta dhexdeedii bay isku laayeen waxaana dagaal ayaa dhacay haa dabcan oo dhallinyaradiibaa isku laylaysay koox koox iyo waxaa doonta dhexdeeda isku laayay kabacdi waxaa dhacday inay doontii nala soo noqoto oo meesha haddii kale doonta way degaysaa oo waxyaabo badan ayuu ninka wadaa ka fikiraya markaa doontii waa nala soo noqotay markay nala soo noqotay berrigaan kusoo noqonnay waxaa dhacday inaanu aragnay meeshii aanu ka tagnay oo boolis yimid maadaama raadkayga lasoo daba raacayay oo la ogaa meeshana dowladda aada uga talisay meesha garaabool laydha kabacdi booliska wuuna kala eryaday qofba meel buu ka dhacay nasiibkayga anugu nin ayaa igu soo beegmay nin liibiyaana oo nin fiicana ayaa anigii helay ninkiibaa gurigiisii geeyey oo ina caawiyey oo wax kasta i siiyey kabacdi ninkii ayuu ilaahay sakhiray isui geyn lahaa magaalada triboli magaalada triboli ayay soo geliyay bishii labiyo tobnaad kabacdi ilaa sidaas ayaan ku joogay magaalada triboli bal waxaan waxaad iga sheekaysaa lacagta safarkaa ku baxday iyo intay ahayd iyo qaabka laga qaado horta dabcan saan kuu sheegay lacagta laga qaaday waa toban kun iyo shan boqoloo dollar baheed lacagtana habka lagu qaadaya waa hab xooga maaha hab baryaa waxaa dhacaysa salaada subax ama ama labada habeennimo saddexda habeennimo in lagu soo toosiyo iyadoo dadka kale dadka kale lacagta bixiy iyagoo iska hurdaan ayaa adiga keligaa lagu soo saaranaya qofka aan lacagta bixin kabacdi beerka beerkaa lagu jiifinaya labada gacmoodna laba diblaa lagu xurayaa laba nin ayaa jira oo dadka garaaca oo shunuu la idhaahdo labadaa nin waa laba nin oo arxandarayaalo oo dabcan aan aqoon naxariista kabacdi labadaa nin ayaa mar hal mar kugu bilaabaya garaacitaanka intii telefoonka laguu dhiibo ayaa telefoonka lagu wacaya markaad saa u qabatid halow saa u tira dhegta inta lagu saaro ayaa mar qura lagugu bilaabaya adoon iskana qaban karin maadaama lagu xidhay oo lagu dibla xidhay kabacdi waxaa dhacda xataa hablaha qaarkood in loola dhaqmo xataa sida ragga loola dhaqmo si ka daran loola dhaqmo hablaha qaarkood toban kun iyo shan boqol waa lacag badan waxbarashada lagu diray miyaysan ahayn inaad ku qabsato
horta dabcan yo sidaad og tahay dhallinyarada waddankeena joogta waxaa iska jirta waddankeena horta shaqo la-aan aada iyo aada u baahsan taa kasakow lacagta aad igu tidhi miyaanay hayn inaad shaqooyin ku abuuratid waddanka markaad joogtid way adag tahay sida toban kun aad ku heshaa ama ama shan kun ama saddex kun aad ku heshaa xataa maadaama ay dadkii aanay aaminsanayn inaad aad shaqo abuur ay kuu samayn karayaan oo nin waliba uu jeebkiisa uu eegayo oo aanu nina tiisa mooyaane tu kale aanu markaad baxdi waad ku qasbantay qasbiyan waad ku qasbantay inay reerkiinu lacagta kuusoo diraan meeshay ka keenaan mahma ilaahow may meel kasta kasoo amaahdaan ma dharka ka keenaan waa qasbiyan way ku qasbiyan lacagta inay soo diraan hadday soo diri waayaan adaa u maqan laakiin gudaha sidaan anugu aan hubo maadaama dhallinyarada waddanka haddii lagu siin lahaa toban toban kun saddex saddex kun iyo wax ka badanba aanay ku heli karin teeda kale toole waxaa jirta iyo codsi anugu shaksi ahaan iyo iyo jamac ahaanba aan wato waxaa jirta sidaad ogtay toban kun iyo dheeraad ayaa naga soo baxay qofka ugu yar wey weliba niman waxaa jira shan iyo toban kun ay ka baxeen dad badani wa waa u heelayin horta inay dalka kusoo noqdaan laakiin annagu maadaama ni gruubkii ugu horreeya waddanka yimid su-aalo badan ay dhallinyaraduna soo weydiiyaan su-aalahaasay ka mid tahay wax qabad la taaban karo dowladda ma ka hesheen horta exactly dabciyan anugu dowladda markii aan u nimid ballanqaadyo ayay nagaga soo ballanqaatay xagga iyo tribuli oo ballanqaadyada aan ku soo heshiinay oy weliba naga soo saxeexeen qodobo badan oo aanu kasoo wada hadalnay dabciyan markii aanu saa madaark waxaa ka mid ahaa in maadaama dhallinyarada lacagtii idinka baxday tobanka kun ahayd aan niga celin karin si nafsiyantiinu ay damiirkiina iyo dee maskaxdiina aan stress kale aydan waddanka uga sii qaadin in bocket money nala siin doono bocket moneygaas oo adugu wax dee annaga dhallinyaro ahaan nagu filan oo xataa hadday noqoto shaqaabuur iyo wax kastaba aan ku samaysan karayno
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo toos aada uga dhegeysanaysaan washington waxaana aad dhegeysanaysaan waraysigii uu waryaheena v o a muqdisho cabdiqaadir cabdul uu la yeeshay cabdulaahi maxamed omaar oo ka mid ahaa dhalinyaro ka soo laabatay dalkaasi libiya halkaad ugu nagala socotaan waa washington haatana waxa aad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan dandurayo ee goordhow ayaanu dhegeystayaasha usoo gudmin doonaa ciyaaraha balse aynu ka horumarino dhinacii heesaha cabdicasiis iskalaajiyo mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeyo
waxbaa jira aan la sheegin warbaa jira aan la baahin wadiiqada aad ku foofto mid weyn bay kuwa tahay wadaa jirta aan la qaadin waxbaa jira aan la sheegin warbaa jira aan la baahin wadiiqada aad ku foofto mid weyn bay kuwa tahay wadaa jirta aan la qaadin wanaagga haddii la dadsho xumaan weel lagama buxsho wacnaantu hadday cilowdo wadeecaa kula degaysa wadkaaga qofkii u xiisa kusii wehel caanahaaga wanaagga haddii la dadsho xumaan wel lagama buxsho wacnaantu hadday cilowdo wadeecaa kula degaysa wadkaaga qofkii u xiisa kusii wehel caanahaaga jacaylku jacaylku hadduu wareego walaalnimo adaa ka fiican walaalnimada ka fiican jacaylku jacaylku hadduu wareero walaalnimo adaa ka fiican walaalnimada ka fiican maanta kolka ka weydo naftaada aadan u waalin hankaaga dartii u weeqin iweydaaraba dhaanta wadayga qudhaadu donto samaanta kolka ka weydo naftaada aadan u waalin hankaaga dartii u weeqin iweydaaraba dhaanta wareegtada caashaqaaga wabayo hadday dhalayso dareen wadnaha abbaaray hadduu weyeelkii ka qusto walacbuu keenayaay adoon qubin waanadayda wareegtada caashaqaaga wabayo hadday dhalayso dareen wadnaha abbaaray hadduu weelkii ka qusto walacbuu keenayaay adoon qubin waanadayda jacaylku jacaylku hadduu wareero walaalnimada ka fiican walaalnimada ka fiican jacaylku jacaylku hadduu wareero walaalnimada ka fiican walaalnimada ka fiican jacaylku jacaylku hadduu wareero walaalnimada ka fiican walaalnimada ka fiican
waa hagaaga heestaasi waxaan filayaa dhegeystayaal dhammaantiinba inaad ka hesheen halkaad weli nagala socotaana waa washington sidaan mar horeba idiin ballanqaadnay ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan
aad baad umahadsantahay ibraahim dandurey dhegaystayaal haddaanu ku hormarno naadiga kubadda cagta ee napoli ee dalka talyaaniga ayaa horyaalka dalkaasi sii dheeraysatay kadib markii kulan ay la dheeshay naadigaasi kubadda cagta napoli naadiga markaa kalyari ay kaga adkaatay shan gool iyo waxba ciyaartaasi oo ka dhacday gegada sardina arena ayaa waxaa naadiga kubadda cagta ay napoli shantaasi gool ay u noqotay mid ay hadda naadiga yuventus ku soo xigtaa kaga saramarto ilaa iyo markaasi dhibco gaaraya afar dhibcood oo ay ka sarayso naadiga kubadda cagta ee naaboli ayaa horyaalkaasi hogaaminaysa waxaase kusoo xigay naadiga yuventus oo iyaduna shan iyo labaatan kulan oo ciyaarta iskale lixdan iyo shan dhibcood lazio ayaa konton iyo laba dhibc iskale sidoo kale dhegaystayaal waxaa la dheelay kulamo horyaalka dalkaasi sbain ka mid a levente ayaa waxay martigelisay naadiga real batis waxaana real batis ay ka wada dhantay laba gool iyo waxba horyaalkaasi waxaa hogaaminaya naadiga barcelona oo shan iyo labaatan kulan oo xirtay lixdan shan dhibco iska leh atletico madrid ayaa konton iyo sideed dhibco iska leh real madridna konton iyo kow dhibcood ayaa leedahay valencia waxay leedahay afartan iyo sagaal dhibcood horyaalkaasi dalka jarmalka ayaa sidoo kale kulamo ka tirsan la dheelay waxaana naadiga kubadda cagta ee brusha dortmund ay la ciyaartay naadiga agsburg oo ciyaartooda ay ku dhimatay gool iyo gool kulamada guud ahaan toddobaadkan la dheelay horyaalka dalkaasi jarmalka waxa ay keentay in naadiga bayan munikh ay weli horyaalkaasi hogaamiso ayna ku hogaaminayso ilaa iyo dhibco gaaraya sagaal iyo toban dhibcood oo ay ka sarayso naadiga brusha dortmund oo afartan ko iska leh naadiga bayan munikhna lixdan dhibcood ayay iska leedahay shalka ofor ayaa saddexaada oo afartan dhibco iska leh dhegaystayaal maanta waxaa la dheeli doonaa kulamo ka tirsan sidoo kale koobka evekaabka dalkaasi ingiriiska waxaana kulanka dhici doonaa uu yahay swan city ayaa la dheeli doonta naadiga shevel wednesday iyadoo sidoo kalena ay kulamadaasi ka sokow ay yihiin kulanka kale beri dhici doona isagana uu yahay tottenham hasbar oo la dheeli doonta naadiga rajdel warar gooskoosa dhegaystayaal haddaan idin dulmarno oo ciyaaraha ku saabsan ciyaartooga naadiga real ciyaartooga naadiga b s d udheela ee naimer ayaa la sheegayaa in uu seegi doono kulanka champions leaguega ay naadigiisa la dheeli doonto naadiga real madrid ee wareega lixtobanaad jirka wadanka brazil ayaa kulankii axadda liguan ay naadigiisa kaga adkaatay maqse markaasi ku dhaawacmay isagoo ka jabay lugta waxaana la sheegayaa in hadda maxananadiisu ay socoto naymar oo laba boqol oo milyan markaasi uu kaga soo wareegay naadiga barcelona agoostadeeni kasoo gudmay ayaa sagaaliyolabaatan gool u dhaliyay soddon kulan oo u ciyaaray naadigiisa waxaana naadiga kubadda cagta b s g warkaasi u yahay mid aan u wanaagsanayn maadaama lugtii hore ee james leaga real madrid ay kaga soo awadnaatay naadigaasi saddex gooli gool oo naadiga b s g guuldaro siidatay dhegaystayaal xubinta ciyaaraha halkaas aynu joogto
dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan annagoo dhinacii heesaa dib uu noqonayno hees uu ku luqeeyo fanaanka dalmaryare hagaaga dalmaryare waxaa heestaasi la daradooriyeysay raxmaroos iyada ayaana ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ay wadajirkada kuu soo jeedinayeen jamaal axmed cusmaan iyo anagu ibraahim xasan daandura intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo